horta waa alxamdulilah mees baan marmaraynaa boqolkiiba boqol shaqadii waan wadnaa buuxinkii badda waan wadnaa waxaan maraynaa moolkii afartan baan maraynaa mitir waana fiicannahay cabsina ma qabno ilaah idankiis waxaan ku rajo weynahay inaanu doonta gaaro subaxii ilaah idankiis wallahi waxaan u bilownay si laab lakaca baan u bilownay oo niyada runtii cid hadda naga maqan aan ku oran karo waa ka maqan tahay ma jiro hadday shacab tahay hadday dawladda tahay hadday ganacsada tahay hadday dad dalka jira iyo dal dibadda jira taaba runtii si hagar la-aan ayaa looga wada sameynayaa marka waa kaa waayahay sawir guud ka bixi marka doonida iyo inta lasoo dhisay iyo inta u jirtaan iyo sidoo kale in ay soo toostay oo waatay dhinac u liicsaneed iyo qalabkii iyo wixii laga guray ha walaal waxaan weeya qalab baan ka guray boqol afartan iyo lix waxaan ka guray boqol afartan iyo lix laash ayaan ka raray dhinaca sii jeeday doontu u liicsanayd wayna soo toostay iminka waxaan kana baloonay baddan waxaan ka baloonay laba boqol iyo shan mitir bay ahayd hadda waxaa noo haray wax afartan iyo wixii lamid ah waana fiicannahay gaadiid badan baan haysanaa baalooyin badan baan haysanaa wax kasta waan haysanaa iminka waxaan hadda u baahannahay oo degdeg u baahannahay shirkadaha maleyrka oo maarata korontada oo golis weyn la joogtaa doonta ta la yidhaahdo muxuu ahaayey eynay way joogtaa eynayo marka waxaan uga baahannahay maadaamay baalooyin isticmaalayso eynayo inay sida ugu dhaqso badan noogu geyso gacanka aanu samaynay oo badda galay inay baallada noo raaciso baan eynaya hodsanayna waxaan kaloo hodsanaynaa dhagaxa dubulka oo iskulooyinku keeni karaanin bareefadka yaryarkaa inay noo keenaan baan hodsanay waxaan kala hodsanaynaa ciidda xeebeedda oo kii isku jira in naloo keeno runtaa qaab walba oo looga qayb qaadan karo hadduu gaari yahay iyo hadduu baallo yahay iyo hadduu qof yahay iyo hadduu injineer yahay iyo wax kasta waxaan maraynaa meeshii u weyneyd oo mulliga ahayd oo biyuhu afar baaci yihiin oo doontu ay fadhiday oo ciidda ay fadhiday ah waa intaasaan maraynaa waayahay marka muddadii ee doonta halkaasi ay ku caadadaneed hantida saaran wax badda ku daatay oo khasaare miyaa jira maya waxa wax hadda naga khariban ma jiraan doontuna way fiican tahay ciid bayna fadhidaa waana dambaaran tahay dhibaata ma jidho waanu kusii soconnaa ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaanu subaxii gaaro berrinayna halkaa ka balowno wax kasta oo agaad ahaayo doonta aan ugu talagalnay in lagu dejiyona waa noo diyaar hadday baajo tahay haddii ay tahay laash haddii ay tahay wiish haddii ay tahay wax kasta marka dekedan hadda aanu wadnona ilahay inankii bacdalmaqrib bacdalmaqrib yaanaan subaxii ilaah inankii waan la joognaa doontuna dhinaca doontana ciid ayay fadhidaa wax dhiboo hadda aanu ku malaynaynaa nama jidho wixii iyada u baahnayd waan u geynay marka waxaan hodsanaynaa qaab kasta oo shacabka nooc ay doonaan ha ahaadeen ama noocalla nooc ay doonaan ha ahaadeen in looga qayb qaato oo nin walba wuxuu naga qaban karo maadaama muligi maray ninkii laba rag hanoo keena diyaar ninkii gaari noo keena ninkii baalle noo keena waxa weeye waayo hadaa u leeyahay hantidii puntland baa saaran waa toddoba milyan ilaa toban milyan inta ka dhexaysa waa hantidii puntland hantida waxa qofka bin qofka hantida leh iyo nafaca dadka shacabka kale waxa ugu waxyaraysta qofka qofka leh waayo waxa weeye waxa laga yaaba qofku inuu waxa markuu dhoofiyo aanu laciis yeerin balse laba boqol toban qof ilaa shan iyo toban qof baa ka faa'iidayso kale mid xamaala mid kiraysta mid gaariga ka qaata hantida tan waa hantidii puntland haddii hantidaas maaragtay ay gaarana waa wax puntland ka maqan marka waxaan leenahay sida maaragta looga qayb qaadan karo ama adeecad ha ahaato ama shacabka guud ha ahaato waxaan leenahay arrintaas yaan waxba laga aqrin oo amniga qolada amniga iyo dekeda oo weliba si gaara gaara oo gaara looga shaqeeyey maarata xoog maarata cid hadda naga maqan qolada dekeda waa nala shaqeynaysaa in xaga wasiirka waa nala shaqeynay